haatanna minneabolis aqalka sare ee gobolka aqalka sare sanadka aan idhaahdee gobolka minnesota ee waddanka maraykanka ayaa isniintii meel mariyey inkasta sharciyadeed ugu yaraana boqolkiiba labaatan kordhinaya dakhliga darawallada ka soo gala shirkadaha tagaasida ee uber iyo lift kaasoo mar labaad ay aqalka sare horgeeyeen ururka ay ku midaysan yihiin darawallada shirkadahan oo magacooda loo soo gaabiyo mulda guddoomiyaha gobolka minnesota tim walls oo hindisahan sanadkii hore kasoo horjeestay ayaa hadda sheegay inuu saxeexayo kadib markii wax laga bedelay qaybo badan oo ka mid ah biilkii hore u diiday shirkadaha ubariyo lift oo hore ugu goodiyay ama ugu hanjabay inay ka guurayaan gobolka minnesota haddii la meel mariyo sharcigan ayaa hadda sheegay inay sii joogayaan maadaama heshiiska laga gaadhay qodobo markii hore la ysku mari waayey sharcigan ayaa lacagta ugu yaraan saacadiiba ay shaqaysan karaan dirawallada tagaasida ka dhigaya shan iyo toban dollar iyo weliba toddobiyo konton senti taasoo waa saacadiiba taasoo inkasta oo laga yaabo in qiimuhu uu ka kordho rakaabka ama macaamiisha tagaasidaasi isticmaalaya afhayeen u hadlay uber oo lagu magacaabo jos gold ayaa u sheegay wakaalada wararka ee associated press in qiimahan cusub ee aqalka sanadku ansixiyey uu ogolaanshiyo gobolka ka sii joogaan ama uu ogolaanaya inay gobolkaasi sii joogaan waxaana uu sheegay in meel dhexe la isugu yimi guddoomiyaha gobolkuna uu ka shaqeeyey afhayeen u hadlay shirkada kale iyaduna tagaasida ka shaqeysa ee lift ayaa lagu magacaabo c j maclin ayaa war qoraala uu soo saaray oo ay daabacday wakaalada wararka ee associated press ku sheegay in la helay meel raalli lagu wada yahay oo lacagta u kordhinaysa dareewallada xisaabtana ku daraysa waxa macaamiishu ay awoodi karaan haddaba wariyaha v o a faarax maxamed cali faarax bulu ayaa hindistay sharciyaadkan iyo weliba faa'iidada uu leeyahay darawallada ka waraystay ciid yuusuf cali oo ah madaxa ururkan ay ku midaysan yihiin darawallada uber iyo lift ee gobolka minnesota ee magacooda loo soo gaabiyo mulda mahadsanid faarax waa su-aal aada muhiima haddii aan si kooban uga warramo faa'iidada uu sharcigan u leeyahay darawallada aan qodob ama lababa kasoo qaate marka hore waxaa uu sharcigan horseedayaa kobac dhaqaale oo darawalladu waxay helayaan koruqaadis wixii markii hore ay qaadan jireen oo boqolkiiba inka badan labaatan ay u kobci doonto waa guul weeyaan qodobka labaad oo isleeyahay iyadana muhiimadeeda leedahay waxaa weeye marka darawalku ay soo gaaraan dhibaatooyin jirdila oo ay kasoo gaaraan macaamiisha markaa u saaran wixii qarashaada ku baxa caafimaadkiisa hadday tahay dhakhtarkii daweeyey iyo dawooyinka u qaadanayaba jeebkiisu ka bixin jiray hadda laakiinse waxaa sharcigan uu u ogolaanayaa inuu darawalku helo magdhow hadba intay dhibaatada soo gaartay la-eg tahay oo gaarsiisan ilaa hal milyan oo dollar walaal arrinkaas ma ahayn mid hore u jira laakiin sharcigan ayaa arrinkaasi waajib yeelaya waxaa kaloo kamid ah haddii aan qodob kaloo saddexaad ku daro wuxuu ahaan jiray qofka darawalka mid la iska eriyo oo dacwad kastoo markaa laga gudbiyo isagoon waxba laga weydiinin ama aan dhankiisa la dhageysan in la iska eriyo oo wax xuquuq ah oo uu lahaa markii hore maana jirin hadda laakiin waxaa jirta xuquuq buuxda oo uu qofkan uu leeyahay iyo process uu marayo hadduu aad la yirahdo taasina waa qodob saddexaad oo muhiima oo sharcigani markaasi ku jira hadduu aad la yirahdo marxalada nuuca ah ayay soo martay dooda sharcigan walaal waa su-aal muhiima waadna maxadsan tahay runtii marxaladaha uu soo maray ururkan waa ay fara badnaayeen balse haddaan soo koobo haddaan ka soo qaato waxaanu kasoo qeyb galnay sanadkii labadii kun iyo labaiyo labaatankii hadduu ilaahay ku roon yahay doorashooyin markaas jiray ayaanu qeyb ka ahayn xildhibaano markaa ordayay ayaanu wax kala mataqaana kala shaqeynay si ay usoo baxaan markii arrinkaasi laga soo gudbay oo doorashadii ay dhammaatay ciddii soo bixi lahayd ay soo baxdeen kadibna waxa aanu mataqaanay ula tagnay shuruucan soo qoranay oonu arkaynay inay markaas yihiin kuwa xal loogu helaya dhibaatooyinka markaa taagan shuruucdii waxaanu geynay minneapolis iyo gobolka guud ahaanba markaa minneapolis waa magaalo kamid a gobolka minnesota waxaa dhacday marka gobolka minnesota biilkii ama sharcigaan geysanay labada guri waa uu ka gudbay waxa uu tegay ma garanaysaa xafiiska governorka suu saxiixo balse nasiib wanaag waa uu saxiixi waaye oo waa uu dilay halkaasuuna ku saaray codkii viitad ahaa ee qayaxna sidoo kale waxaanu laba marar keensanay sharciyo aanu rabnay in naloo baasgareeyo oo laga dhigo mataqaanaa sharciga markaasi lagu dhaqo magaalada minneapolis labadii marba markii uu ka gudbay xildhibaanada waxaa iyadana codka qayaxan ku diiday meeyarka magaaladaasi waxaa aakhirkii markii dambe aan dib ugu soo noqonay statekii kaasoo sharcigii aan dib u soo celinay dadaal fara badan kadib waxaa haddana noo suura gashay in labada guri ay baasgareeyaan maanta oo aynu joognana uu la yaallo ama uu saaran yahay xafiiska ama meyska governatora kaasoo sugaya hadeer haddii waa la yidhaahdo in la saxiixo si markaasi uu sharci u noqdo
wagaaga dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa ciid yuusuf cali madaxa ururka dareewalada ubar iyo liifta ee gobolka minnesota uu warameeyey faarax maxamed cali